wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo xiratay toddobaadka wacyigelinta ee ka hortagga isticmaalka bacaha munaasabadoo si heer sara loo saagaasimayana ka dhacday magaalada muqdisho ugaareyna qaar ka mid a dhallinyarada ka qayb qaadatay toddobaadka wacyigelinta ayaa ka hadlay doorka dhallinyarada ilaalinta deegaanka iyo baahida loo qabo in laga weecdo isticmaalka bacaha deegaankaaga waajiba kaa saaran olredy haddii hal saacadood ama maxalijir hal fariin xataa bulshada gaarsa dhaad niyow deegaankaad wax ku dhibaataha ku tuurin daadan ka qaadayn wax dhibaata haddaadan ka qaadayn marka bacda aan ka fiirino nafciga aan ku qabna ma ahnay dhibaatada ay noo geysanaysa deegaankeena iyo bilicdiisa iyo quruxdiisa marka angalkaas dhibaato aan u aragno oo dhirteena ku saabsan bilicdeena ku saabsan deegaankeena ku saabsan marka intaasaan kusoo koobi lahaa awel
waxaana intaasi kadibna ka hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahanadii ka qeyb galay kuwaasoo iftiimiyey khataraha bacaha ay ku hayaan deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha dhibaatada bacaha ay leedahay wax la soo koobi karaa maaha marka dadku bacdan ay ku tuuraan meel walbaba waxaa arkaysaa tusaale ahaan qofbaa maqaaxi kasoo gadanaya cuntu kasoo gadanaya sidiisa u tuuraya waxaa cunaya xoolihii arigii iyo lo-dii baa cunaya markay arigii iyo lo-dii cunto hadha waxaa loo lisayaa carruurtii iyo dadkii xaafadii baa loo lisayaa maxay saameyn ku yeelata marka bi-ayo dham dadka o dham saameyn ku yeelata qof walba oo soomaaliya waxaa ku boorinaya dowladda bis maaha waddanka wax mas-uulka ah qof walba waddankaaga ka fikir aayaha mustaqbalka ilmaha iyo kuwa awoowa ayaa u had ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka leyla diiriye oo soo xiriirtay xafladda iyadoo xustay in toddobaadkani uu u horseed u noqon doono ololo joogto ah oo lagu yareynayo isticmaalka bacaha
dhibaatada oo lagu heeso bacdu markaa la tuuro wasakda noolaha waxaa ku dhaca qashanka meesha ku aruura insha allah waa lagu gudbayaa waxaan ka codsanayaa idinka kulligiin inaad gurigii guryihiina nadaafadda ku ilaalisiin oo bacayaasha la tuurin sidoo kale oo meel lagu keediyo bacayaasha cuntooyinka iyo waraaqaha marna waa la gaaraa inaa la kala sooco saddexdooda insha allah isticmaalka bacaha ayaa horay dowladda federaalk soomaaliya uga mamnuucday dalka taasi oo dhibaato badan u geysata deegaanka